الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عن كسوكنا كتابك رياض الصالحين عن سوكرنا باب قصدا يرشنات باب في حق الزوج على المرأة حديثك وقضا بأي أيو عشر كنا وقف اللابان وعن أسامة بن زيد وحلق وريرة رضي الله عنه عن النبي النبي كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي حويري ما تركت أغمتك بعدي أنك قبالكي fitnatan fitno fidnadaasoo hiya iyadu adaru uga dhib badan cala rijaali ragga min annisaai haweenka fidno ragga uga daran haweenka ugama aanan tegin saasuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam oo waxa ay ku fidnoobaan ragga oo diinka ay uga fidnoobaan waxa ugu daran waa haweenka ilaahayna subxaana wa tacaala adduunyada shahawaadkeeda markuu sheegaayey waxa uu ugu hormariyey waa haweenka zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniin marka waa min cayni shahawaat ayay ka mid yihiin sidaas darteeda ayaa nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam reer banu israa'iilna markay fidnoobeen fidnadooda ugu horreyday xagga dumarka inay ka timid marka fataqu dunya wataqu nisaa sidaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam dii tarbiyada haweenku lunto oo ay xijaabka ka tagaan oo cawradooda muuqata beledka dhex qaadaan waxa weeyaan ummadaas fitno meel kasta ayay uga imaan waana u diyaar fidna markaas baabun haadaa kan baabun waa baab fi nafaqati nafaqadii uu baab yahay cala alciyaali ciyaalka la nafaqeeyo baabkan waxaan ka gelaynaa qofka ciyaalkiisa inuu nafaqeen ciyaalka waa dadka uu qofku biilo sawjadiisa ugu horayda caruurtiisa qaadunkiisa kuwaasaa la yidhahdaa ciyaal ciyaalka caruurtan annaga soomaaliyahaan loo yaqaan laakiin hadda loolama jeedo dadka biilkooda kugu waajibay wey ciyaalka carabiga waxa weeye zawjadiia ugu horayda caruurtii uu dhalay waxa weeyaan addoommadiisii wax alla wixii biilkood inuu biilaa ku waajibtay weeye qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala ilaahay waa sarreeyaa wa cala almawluudi lahu kii wax loo dhalay korkiisa waxaa ahaaday risquhunna hooyooyinka caruurta nuujaaya biilkooda iyo wa kiswatuna dharkooda bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaana ayay waxa weyn ugu waajibayda qofka wax loo dhalay korkiisa waxaa ah risquhunna hooyooyinka caruurta nuujinaya risaaqadooda iyo biilkooda wa kiswatuna dharkooda bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaan ayayna ugu waajibayda oo macruuf ah waxaa ka horreeyey aayaddu caruurtii in la nuujiyo laba sano ayay ka soo hadashay waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca waxa weeyaan hooyooyinkii caruurta dhalay ha nuujiyaan laba sano oo kaamil ah qofkii raba nuugmada inuu dhammaystiro markaasa ilaah wuxuu yidhi markuu sheegay hooyooyinkii in laga raba caruurta inay nuujiyaan oo laba sano ay nuujiyaan waxa weeyaan yaa biilka lagu leeyahay hooyooyinka iyo dharkooda iyo noloshooda dhammaan waxaa lagu leeyahay aabbaha wax loo dhalay hadduusan nolayna awowgii aabbahaas dhalay ayaa lagu leeyahay marka qofka wax loo dhalay waa aabbaha iyo awowga kadibna wa calalwaarifi milu daalik haddii intaas la waayana qofka cunugaasu hadduu dhalo hadduu dhinto dhaxli lahaa ayuu ku waajibi bil wa calalwaarifi milu daalik qofka cunugaas dhaxlaya ayuu ku waajibaya sidaas darteeda waxa weeyaan saddex shardi ayaa waxa weeyaan caruurta biilkoodu u waajibaa saddex shardi ayuu ku waajibaa cunuga biilkiisu waxaa shardiya midka wax biilka laga rabaa inuu wax awoodo duusan waxbaba awoodin laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahayba qofkuma addoonsada wuxuusan awoodin ka labaadna waxaa shardiya caruurtu inaysan hanti lahayn cunugu hadduu hanti leeyahay aabbaha biilkiisu waajibkuma ah cunuga uu dhalay hadduu caawa dhasho hadduu hanti leeyahay oo hanti uu yeesho oo markuu dhashay haba hanti la siiyey hantidiisaa laga biilaahay aabbaha waajibkuma aha waxa weeye shardiga kaletana qofka biilku ku waajiba waa inuu yahay cunugan hadduu dhinto qofkii biilila qofkii dhexli lahaa hadduusan dhexlayna biil kuma waajibo saddexdaa shardiya caruurta biilkooda iyo dadka kaleo qaraabada biilkooda ku waajiba laakiin islaamta zawjada biilkeeda waxaasoo shuruuda ma laha mar hadday zawjadiisii tahay biilkeeda ku waajiba hadduu awoodi waayena qaadigu waa ka fasaqa wax kale ma laha ayada war kale mala iyada laakiin dadka kale biilkoodu shuruuddaanu ku waajiba xataa aabbaha iyo hooyada hadday hanti leeyihiin hantidooday biilanahay caruurkan inuu dhaqaaleeyo si kale u baari noqdaa waajib ku ah laakiin biilkiiya kugu waajiba ilaa dhima ilaa hantiyayba leeyihiin hantidooday iska cunaan caruurkuu dhalayna waa kadaalik amaa zawjada hadday dadka ilaahay ugu aqni ugu qanisan tahay asna uu dadka ugu faqiirsan yahay biilka keenaa laleey haddaadan biilka dhiibayna waa laga fasaq maaa ciwadaa meesha yaalla bedel waxbay kala bedasheen wa cala lmawluudi marka bilmacruufi waajibka biilka ah wax qadaran oo la leeyahay intaas maalinkii sii ma aha curfigaa loola laaban had curfiga ayaa loola laaban marka aayadda soo socotaana dhammaystiri wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin wusciga midka u saaxiibka oo ilaahay dhaqaalaha u waasiciyey min sacati wuscigiisa wax ka bixiyo oo dhaqaalahan alla u waasiciye ha ka bixiyo xaggeeda biilka waman qudira calayhi qofkii lagu ciriiriyey oon waxba haysanna falyunfiq ha bixiyo mimaa aataahu llaahu alla wuxuu siiyey waxa ka bixiyo inta yartaahu alla siiye waxa ka bixiyo laa yukallifu llaahu alle kuma kallifo nafsa naf ilaa maa aataahaa wuxuu siiyey maahane wuxuu siiyey unbaa ilaahay naftan ku addoonsada marka aayaddaasaa kala saarayda biilka ku waajibaya labada qof islama eka laba nin oo isku meel degan oo xaaskoodu isla eg yahay isku biil ku waajibima isku biil ku waajibima waxa weeye midka qaniga ah waxaa waajib ku ah dadka aqniyada ah ee beledkaas degan ee wanaagsan biilkay bixiyaan inuu bixiyo biil waasac uu bixiyo midka dhexdhexaadka ah dadka beledkaas degan ee dhexdhexaadka dhaqaalahoodu yahay ee feecanoo akhlaaqda iyo dhaqanka feecan biilkay bixiyaana ku waajiba kan faqiirka ah ee beledkaas jooga fuqarada beledkaas joogtee wan wanaagsan biilkay bixiyaana ku waajiba curfigaasaa loola laabo ee isku hantiyu kuma waajibto la dhihi maa mid walba hal galaanoo raashina laga wada rabaa ama waxaa haystama yuu haysan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa anfaqtum waxaad bixidaan oo min shayin shay ah fa huwa alla yukhlifu isagaa bedel siinaya shaygii aad bixideen oo khayr ah bedelkiisii alla idin siinaya fa huwa yukhlifuhu ilaahay isagaa bedelkiisii waxa weeyaan ama caajilan ama aajilan uu ilaahay weynaa bixinaya subxaana wa can abi hurayrata waxaa laga wariya radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama diinaarun shilin diinaarkaasoo anfaqtahu aad ku bixiday fii sabiili illaahi jihaad iyo wa diinaaru shilin shilin diinaarkaasoo anfaqtahu aad ku bixiday fii raqabatin qoor xoraynteed iyo wa diinaaru shilin shilinkaasoo tasadaqta bihi aad ku sadaqaysatay calaa miskiinin faqiir iyo wa diinaarun shilin shilinkaasoo anfaqtahu aad ku nafaqayday calaa ahlika xaaskaaga iyo carruurtaada acdamuhaa lacagtaas midka ugu weyn ajran xagga ajarka alladii waa midka anfaqtahu aad ku bixiday calaa ahlika ehelkaaga kulli intaad dhaqaalo bixida waxaa ugu ajar badan midkaad carruurtaada islaamtaada siido laakiin shardiga leedahay waa inaad ilaahay ugu dhowaanayo si iska curfi iyo caada haddaad u dhiibto waajibkaa kaa dhacayee ajar heli maydo waa inaad niyeysato inaad ilaahay ugu dhowaato laba xadiioo arrintaas tusaydaan oo noo imaan doonta axaadiista caamka adda inama lacmaal biniyad waa caam laakiin kuwa khaasahaba imaam oo sadaqadan caruurtaada iyo islaamtaada aad siinaydo inay niyo u baahan yihiin caddaynaya adilo khaasay leedahay tan marka lacagta jihaadka lagu bixiyo tan lagu bixiyo addoommada qorayntooda tan lagu bixiyo masaakiinta kale oon ahayn ehelkaaga iyo kulli waxaasoo dhan waxaa ka ajar badan midda aad islaamtaada iyo carruurtaada siido waxaana shardiya inaad niyeysato wa can abi cabdillaahi waxaa laga wariya thawbaan ibni bujdud bujdud mawlaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slm mawlihiisa ahoo rasuulku uu xoreeyey qaala wuxuu yidhi thawbaan qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam afdalu diinaarin shilinka ugu fadliga badan shilinkaasoo yunfiquhu rajulu qofku uu bixiyo diinaaru waa shilin shilinkoo yunfiqu uu ku bixiyo calaa ciyaalih ciyaalkiisa ciyaalkana waa dadka inaad biishaa kugu waajibay islaantaada carruurtaada iyo dadka kaleo inaad biishaa uu kugu waajibay duu aabbiyo hooyadii waajib noqda biilkoodii wakaasa iyo qaraabadii kale wa dinaaru shilin shilinkaasoo yunfiquhu qofku uu ku bixinaya fii daabatihi daabadiisa daabada fii daabati daabadiisa allatii yarkabuhaa daabadda uu u korayo fii sabiili اlahi jihaad taasaa ku xigayda marka iyo wa dinaaru dinaarkaasoo yunfiquhu qofku uu ku bixinayo fii daabatihi daabadiisa alatii daabada yarkabuhu yarkabuhaa uu korayo fii sabiili اlahi jihaadka uu u korayo marka daabadda uu ku jihaadayo lacagta uu ku daryeelayo hadday tahay faras uu ku biilayo hadday baabuur tahay uu ku daryeelayo ku samaynayo shidaalka kula shubanayo taayarka ugu gadanayo taas ayaduna ugu fadli badan iyo wa dinaarun shilin dinaarkaasoo yunfiquhu qofku uu ku bixinayo calaa asxaabi asxaabtiisa aladiina yujaahiduuna fii sabiil اlahi asxaabta jihaadka la aadeeda kaasa haddana kusii xiga xataa laba dinaar waa kala fadli badan yihi midka adiga daabadda aad ku jihaadayda aad ku dar yeelato iyo midka qof kaleeto daabaddu ku jihaadayo aad ku dar yeesho labadiiba waa ajar laakiin kaa horeeya midka adiga midka daabadda aad ku jihaadaydo aad waxa weeyaan ku dar yeeshay iyo wa dinaarun dinaarkaas yunfiqu qofku uu ku bixinayo calaa asxaabii saaxiibadiisa الذيiن صاaحبada يuجaahiduuna جihaadaya في saبيل الh jidka alle رawاه مسلمa wariyey وعaن أم سلمةa waxaa laga wariyey رضي الله عنها qaaلad أم سلمة waxay tihi qultu waxaan idhi yaa رasuuل الله rasuulka ilaahayow hallii ma ii sugnaaday أجru wax أjar ah فيi bني أbي سلمة abi salama caruurtiisa ajar ma keenaya waa zawjkeedii dhintay waxa weeyaan radia allahu tacaala canh sawjkeedii caruurtii ay u dhashay oo iyadu hooyada u tahay caruurtaas ajar anuu ma keenayahay leeda hallii ajrun ajar ma ii sugnaaday fii bani abi salama waxa weeyaan caruurta bani salama an unfiqa ka bedelo inaan nafaqeeyo ajar ma iigu sugnaaday calayhim korkooda inaan biilo ajar ma ka helaa hooyada caruurteeda agoontaa korinayda ajar ma ka hele wey walxaal ajar ma ka helay walxaal ayaa nafaqay walxaal ajar ma iigu sugnaaday dheh lastu aanan ahayn bitaariki mid ka tegaya yatafaraquuna xaalay u kala tegayaan haakadaa xaggaas iyo wahaakadaa xaggaas ajar ma ka helaya sinaba ku dayma caruurtan waa biila oo ma yeelaya inaan ka tago oon idhaahdo midna xagga hawshaxaa tago midna xagga hawshaxaa tago haruurtayda inaan isku ceshado oon biishaan rabaa marnaba ka tegi maayo ajar ma ka hela saasay leedahay hallii ma ii sugnaaday ajrun ajar fii bani abi salama abi salama caruurtiisa an unfiqa inaan nafaqeeyo ajar ma iigu sugnaaday calayhim korkooda walxaal ajar ma iigu sugna ama walxaal ayaa nafaqayna lasto aanan ahayn bitaarikihi mid ka tegayda yatafaraquuna soo qadaro xaalay kala tegayaan haakadaa sidaas iyo wahaakadaa sidaas macnaa xagga iyo xagga iyagoo kala aada inamaa wax kale maahan hum caruurtaasu baniya waa caruurtaydii waa wiilashaydii faqaala nabig wuxuu uhi nacam haa laki ajrun ajaraa kuu sugnaaday maa anfaqti waxaad ku nafaqayda calayhim korkooda waxa aad ku nafaqaydo caruurtaada ajaraad ku leedahay hooyada caruurteeda waxay siido ajaray ku leedahay sida aabbuu ugu leeyahay muttafaqun calayh wa can sacad bn abi waqaas waxaa la wariya radia allaahu canhu fii xadiiii xadiidkiisi waxaa looga wariyay xadiidkii adawiili dheera alladii xadiidkii qadamnaahu aan ku soo hormarinay fii awali kitaabi kitaabka awalkiisa fii baabi niyati niyada baabkeeda aan ku soo hormarinay ana rasuula lahi rasuulka ilaahi sal اlahu calayh wasalama qaala wuxuu ku yidhi lahu sacd ibn abi waqaas wa inaka adiga lan tunfiqa biximaydid nafaqatan nafaqo nafaqadaasoo tabtaqii aad ku dalbaydo bihaa nafaqada weja allahi ilahay wejigiisa waa kaas xadiiska khaaska ah waa inuu qofkaanu sadaqada uu siinayo eheladiisa wejiga ilaahay ku dalbayo oo uu niyeysto shardigaasay leedahay haddii kale waxaa jira keelimaad nafaqadaasoo tabtaqii aad ku dalbaydo bihaa nafaqada weja lahi ilahay wejigiisa ma bixinaydid ilaa haddaad bixido ujirta waa lagaa ajarsiina bihaa nafaqada xataa maa shay ayaa lagaa ajar siinaa tajcalu aad yeelaydo fii fi mra'atika islaantaada afkeeda waxaad yeelaydo oo biilka islaamtaada aad siinaydo oo biilalka ugu waajibnimada badan kaas xataa ajra lagaa siina mutafaqun calayh وعن أبي مسعود وحال غوري البدري رضي الله عنه عن النبي نبي كوري صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري إذا أنفق الرجل حديث كان أتناسنا نص كلوي وخاصة وتصي حاس كيس يحرورتي سبيلك أوصينا يقف إنو نيستو أدوسا نيسنا كلمة قال نبي وحيري إذا أنفق الرجل ننكو هدو بحي هدو نفقيه على أهل إهلديسة وإسلامتيسة يحرورتيسة يددك إنو بلاكوة جتئو نفقيه إهلد وابددك uu biilkooda kugu waajibo islaantaada caruurtaada iyo abiyo hooyada iyo dadkii biilkoodu waajibay weeye idaa anfaqa rajulu ninku hadduu nafaqeeyo calaa ahli heladiisa nafaqata nafaqo nafaqadaasoo yaxtasibuhaa uu ajar ku raadsanayo waa shardi waa shardi nafaqadaasoo yaxtasibuhaa uu ku ajar gurubsanayo fa huwa fa huwa ey maa anfaqa wixii uu bixiyeyde فهو أي ما أنفق فهو أي المنفق شيء قال بحيه فهي ما يدينك نندقها فهي هدي لها صدقات إسكوية هدي تقديري مركز مبهر مركز مبهر فهي نفقاتي صدقت صدقوا إلا هو أسأل صدقوتها لكن سيدة إذا كان غفوا لها وحاوه فهو أي المنفق اللي سوقت الرباهنة فهو أي المنفق مدك لنفقه البحيي صدقت وصدق له أسأل صدقوية فهي دي لي هذا أمبهنا تقديره على فهي صدقة نفقه دي صدقت صدقه أتاه له أسأل متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن عاص وحلو رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر بن عاص وحيري قال رسول الله رسولك إلهي وحيري صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء طفك وحا وقفل وحا الأغاني صدقوين كالبحين أقول أجر بدل محين نقضين waxa weeye midda asiido islaamtaada iyo dadka biilkooda kugu waajibay cadaabka waxyaalaha lagu galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a inaad dayacdo ood biilkoodii ku cidhiirido ood ka haysato adoo u heli kara taasaa ka mid a kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan iman dembi oo dembi kale hadduusan gelin keligiisaa naargey kara keligiisaa ku filan inuu naargeeyo kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan iman dembi an yudayica inuu dayaco man qofkii yaquutu uu biilaayey qofkii uu biilaayey inuu dayaco intaasaa dembi qofka ugu filan hadduu dayaco dadkii inuu biilaa waajibka ku aheed oo uu hantidii asagoo haya ka ceshado ama uu u shaqayn diidaba uba shaqaynma uba raadinma ma hayo uu iska leey oo wax uu awoodo iyo dariiqyada uu awoodo ka raadinma intaasaa dembi ugu filan waa inuu awoodiisa iyo juhdigiisa iskugu geeyo inuu wuxuu awoodo u keeno xadiiun صaxiixun waa xadiis saxiix uu yidhi imaamu nawowi raximah اllahu tacaala sheekh naasirdiin albani xasan uga dhigaa saxiixu jaamic sagiir rawaahu abu dawuud ayaa wariyey waqayruhu qayrkiisa wa rawaahu muslim ayaa wariyey fii saxiixi saxiixiisa bimacnaahu mid ku macnaa ayuu muslimna saxiixiisa ku wariyey qaala wuxuuna yidhi nabiga kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan iman min jihati ismin xagga dembiga an yaxbisa inuu xabiso quutahu qofka quudkiisa caman qofna uu ka xabiso yamliku uu milkiyo quutahu quudkiisa quutahdaasa ay ku tanaasucayaan labadaba marka marka waxaad leedahay kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan iman dembi an yaxbisa inuu ka hayo ka xabiso inuu ka xabiso quutahu quudkiisa caman qof yamliku uu milkiyo alqiyaama bimri mafcuul marka kaasu soo qadari ta kan hore siido alqiyaama bimri qofkii uu inuu arrintiisa u istaago oo ay waajibka ku aheed hadduu biilkii ka xabiso ama uu dayaco intaasaa dembi ugu filan وعن أبي هريرة وعلى هريرة رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال ما من يوم maalin ma jiro maalinkaasoo yusbixu lcibaadu addoommadu ay waa barisanayaan fiihi maalinka dhexdiisa ilaa malakaani laba malag ee yanzilaani soo degayaan maalin alla maalinkii waagu beriyo laba malagaa samada ka soo degayaan laba malagaa samada ka soo degayaan waay fa yaquulu wuxuu leeya axaduhumaa midkood allaahumma ilaahow acdi sii munfiqan qofka maalkiisa bixiya khalafan bedel malag saasuu ma-aanta o dhan ku laalaabana ku wardina ilaahay baa u xil saaray ilaaha u xil saaray ilaahaw qofkii maalkiisa bixiya badel sii saas wey shaqadiisu malagaas maalin kastana waa saas wa yaquulu اlaakharu malaga kale wuxuu leeyahay allaahuma allow acdi sii mumsikan midka ku dhegan maalka oo meeshii in lagu bixiyo ay xaqaheed aan ku bixinayn talafan allow baabasi allow maalka dhaafiyo ka baabi'i midka ku dhegan muttafaqun calayh sidaas ay labadaas malag leeyihin marka qofka maalka ku bixiya dariiqyada xaqa ah meelaha waajibka ah meelaha sunnada ah meelaha ilaahay amray waxa weeyaan ilaahay maalkiisana waa barkeeya risaaqadiisana waa waasixiya laakiin kan maalka ka haysta meelihii inuu ku bixiya ay waajibka aheed meelihii ilaahay weynaa uu ummadda ku booriye inay wax ku bixiyaan ilaahay maalkiisa waa baabiya ama barakadu ka siiba wakhaasatan qofka ka haysta maalkiisa cabuurtiisa iyo islaamtiisa iyo dadka inuu bilaa waajibka ku aheed iyo aabbihiis iyo hooyadiis walaa shaka ilahay inuusan maalkiisa barakaynin oo cuquuba caajila adduunka ah ilaahay ku ciqaabaya mid aakirana iyadoo usoo socota wa canu can abi hurayrata ayaa laga wariye radia allahu canhu can inabi nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi alyad lculyaa gacanta sarayda a khayrun khayr badan gacanta sarayda a khayrun khayr badan waana gacanta wax bixinayda gacanta sarayda gacanta sarayda waa gacanta wax bixinayda gacanta wax bixinayda weeye xadiitaa sidaas axaadiista gobol ayaa ku soo arooray oo waxaa ku soo arooray sida abu abunucaym uu mustakrijkiisa ku soo saaray walyad lculyaa yad lmucdi gacanta saraydana waa gacanta wax bixinayda waxaan a intaas ugu darnay mataqaan dad shaxaad ku noolahaa jira oo dhahaya waxa weeyaan gacanta sarayda waa midda tuugsayda oo waa uu soo taagin kan bixin markaasuu ka qaada marka mana ahan xadiiska taas asagaaba kala gooyo xadiiska waxa weeyaan abu nucaym fi mustaqrad can xamaad walyad lculyaa yad lmucdi saasuu leey gacanta sarayda waa gacanta wax bixinayda waa gacanta wax bixinayda waa gacanta wax bixinayda sidoo kale nabiga sala اlahu alay sl sagoo khudbaynaya nasaa-iyi ku taalla uu yidhi yad lmucdi alculyaa gacanta wax bixinayda ayaa sarayda xaafid bn xajar fatxibaari wuxuu markuusu axaadiistaa soo arooriyey uu yidhi axaadiistaas inay tahay gacanta wax bixinayda midda sarayda mutadaafira wey axaadiis aad isku xoojidoo tiro badan wey marka gacanta sarayda waa midda wax bixinayda ayadaana khayr badan alyad lculyaa gacanta sarayda khayrun ayadaa ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoosayda wabda ka bilow markaad wax bixinaydo biman tacuulu dadkaad biilaydo markaad rabto inaad wax bixido dadka biilkooda kugu waajibay iyo dadka kale waxaad ka bilowdaa kuwa biilkooda kugu waajibay sababtoo ah kuwa waa waajib kuwa kalena waa sunno mar kastana waajib iyo sunno iyo ajar badan waajibka ilaa saddex masalo unbaa la sheegaa saddex mas'alo unbaa la sheegaa oo sunnadu ajar badan tahay oo waxa weeyaan qofkan qofka daynka aad ku leedahay oo kale fiili qofkaa daynka ku leedahay hadduu faqiir yahay inaad ka sugataa waajiba kugu ta inaad iska cafidaana sunno weey waxaana ajar badan inaad u cafido inaad u cafido ayaana ajar badan labada qof qofka salaanta bilaaba iyo kan ridiya salaanta bilaabideedu waa sunna assalaamu calaykum inaad taraa dadka muslimka marka u timaado inaad ka rididaana waa waajib waxaana ajar badan midka bilaaba midka bilaaba oo sunnada marka sunnadu meelahaas oo kale ma ahane inta kale waxaa ajar badan waajibka waajibka ayay ajar badan taasna daliilka caddaynaa waa daliilkee yaa sheegaya daliilka tusa inuu waajibku ajar badan yahay maya may maya taas masaladaas haye wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima ftaradtuhu waxa weya addoonkaygu xadiisul qudsiga arbaciinka ku yilay oo naska ku ah addoonkaygu iiguma dhowaado wax aan ka jecelahay waxaan ku waajib yeelay wax ilaahay aad ugu dhawaato alla wuxuu ugu jecelaya waajibka marka dadka kale sadaqadaadsin waa sunno waxa weeyeen dadka biilkooda kugu waajibayna waa waajib ilaahay wuxuu ugu jecelay wax loogu dhawaadana waajibku wey marka mar walba ma sina wabda ka bilow biman tacuulu dadkaad bilaydo wa khayru sadaqati sadaqa waxaa u khayr badan maa shay kaana ahaaday can dahri qinan deeqtoonaansho dusheed waxa weyn tanna waa maxe sadaqada qofka uu bixiyo waxaa ugu qayr badan shay markuu bixiyo uusan ka shallaayin oo uu ka deeqtoonaa karo haddii waxa weyn aad bixido oo hadhowna dadkii biilkooda kugu waajibay markaad saaka bixido aad biil u weydood naftaadii waxaad ku dar yeesho weydood walwasho marka dambe waxaa dhacdaa shaydaanku inuu ku gaarsiiyo inaad tirahdo dadka sadaqadii saaka iska bixi lahayn caawaad ku noolaale ama dadkaan iska sile eber sadaqadaadii xaata ka shanlayda sooma jeedid marka sadaqada waxaa u qayb badan qofku inuu bixiyo wax uu ka noolaa karo wax uu ka noolaa karo oo asaga iyo dadkii biilkoodu ku waajibay asagoo wax u heli kara inuu wax bixiyo taasa u qayr badan laakiin hadduu ayaga isagoo wax u heli karin uu wax bixiyo inuu ka shallaayaa dhacda hal maadana macnaheedu ma ahan markaad meelaad wax dhigto weydo ka hor wax isku bixina maaha oo hadde iyadana soo xadiiskii saxiixa waa taqaanaa nabigu uu yidhi sala allahu calay wasalam sadaqada waxaa u ajar badan inaad bixido adoo wa anta saxiixun saxiixun adigoo caafimaad qaba maalkana jecel oo waxa weeyaan qaninimo rajaynayo isla haddaad maalkan aruurido qaniyaad noqon fakrina ka cabsanayo labada xadiis marka isma diidana waxaa laga hadlin waxa weeyaan dadka biilkoodu kugu waajibay iyo naftaada adoo waxbartood u heli kara waxa aad bixidayna ka indhalaabi kara waxbix kaasuna wuxuu ka hadlayaa maalka inta aruurido markaad dhimayda hadardaarmi ee intaad caafimaadka qabto ood maalka jeceshahay fakrina ka cabsanaydo qaninimada rajaynad waxbix isma diidan waman yastacfif qofkii dhowrsanaansha dalba oo inuu dhowrsanaado oo su-aasha dadka ka dhowrsanaado qofkii dalba yucifahu llahu allah dhowraya ilaahay weyna waa dhowraya waman yastaqni inuu deeqtoonaado oo dadka ka deeqtoonaado qofkii dalbana yuqnihi llahu allah deeqayo siinayo wuxuu dadka uga deeqtoonaado rawaahu lbukhaariya wariy marka taasna qofku waa inuu jeclaado ku fekero inuusan dadka wax weydiisan ee uu dadka ka deeqtoonaado ilaahayna uu calcalaha u hoorsado baabun haadaakanu baabun waa baab fi linfaaqi nafaqayntii iyo bixintii uu baab yahay filinfaaqi bixin ayuu u baab yahay mimaa shay la bixiyo yuxibu qofku uu jecel yahay wa min aljayidi waxa feecanna wax laga bixiyo manaasibadda fiiri markuu ka soo hadlay war marka hore dadka biilkoodu kugu waajibay wax sii waxaa ka soo hadhad xoogaa ka noolaa karta bixi wuxuu ku tusa inaan macnuu ahayn waxa weeyaan hantidii adoo rabaha iska bixin bal waxa ilaahay lagu gaado biriga kaamilka ah ee qofku uu ilaahay agtiisaba qiimo uga yeeshaa waxa uu ugu jecel yahay waa inuu bixiyo waxa uu ugu jecel yahay waa inuu bixiyo saxaabaduna hantidooda waxa ay ugu jecel yihiina bixi jireen waxyaalaha aan aad u qiimaha badnayn adduunyaday ku haysan jireen laakiin shayga aad u qiimaha badan sida xadiiskii bukhari muslim cumar ibnu khadaab nabiga inta u yimid markuu beertii milkiye weyneed uu yidhi rasuulka allow beertaanaan milkiye dhulkaan asagoo kalena weligay ma yeela marka tanoo kale adduunya looma quuriya saan yeela nabigu waqaf uu yidhi so uma jeedin marka waxyaalaha ugu qaalisan maalkaaga inaad bixido waxa weeyaan taas waxyaalaha ilaahay lagu gaaro waxa weeyaan baari ahaanshadiisa oo loogu baari noqdo weeye qaal allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala ilaahay waa sarreeyaah lan tanaaluu gaari maydaan albira samafal gaari maydaan ay xaqiiqata albiri baarinimada ilaahay loo baari noqdo iyo khayrka xaqiiqadiisa ma gaaridan albir ay xaqiiqata albir biriga waa khayraadka ee gaari maydaan xaqiiqadiisa xataa tunfiquu ilaa aad bixidaan mimaa shay wax ka mida tuxibuuna aad jeceshihiin waxa aad jeceshihiin wax ka bixiy marka waxa aad jeceshin aad wax ka bixidaan markaasaad gaaraydaan xaqiiqat albir wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow anfiquu bixiya min dayibaati maa shay kuwiisa wanaagsan wax ka mida kasabtum aad shaqaysateen waxa ganacsiga maalka aad ganacsateen oo ganacsiga idinku soo galaa sekada ka bixiya wey quruudu tijaarada sekada ka bixiya quruudu tijaara badeecada ganacsiga ka bixiya markaad baxaydaanna waxa ugu feecan ood aad u jeceshihin wax ka mida bixiya waxa feecan ee waxa ugu liita ha bixinina shayga ugu qaalisan waajib kuguma ahan kan ugu liitana lagaa yeeli maa waxa feecan wax ka mida bixiya yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow anfiquu bixiya min dayibaati maa shay kuwa ugu wan wanaagsan wax ka mida dayibka marka laba shay laba dhinac aan laga fiirin fiiriya waxaa laga fiirin xalaalnimada min xalaalihi bixiya shay xaaraama ha sadaqaysanina wax shubha ku jirto ha sadaqaysanina in allaha dayibun walaa yaqbalu ilaa dayiba alla waa dayib waxaan xalaal ahayn ma aqbalo shay shubha ku jirto maal dawladeed aada haydaankaas ad wax ka sadaqayna yaa ku yidhi maal daw dawladeedaa sadaqa gala maal dawlo oon cidna kuu dhiiban oodan mas-uul ka ahayn aad ku tasarrufi markaas leeda waxna wax ka sadaqayn maal islaameed ood khiyaamtay aad wax ka sadaqayn burcadbadeeda hataa markaasa leedaa sadaqan dhiibi yaa ku yidhi burcadbadeeda sadaqa ka ansaxda waxaas wakti ha iskaga lumin waxa weeyaan laba maada mid yaal alla u toobadkeen inta ilaahay weyne aad fursadaad haysatahay haddaadan ahayn carunka ahlu naarka iska cun intaad ilaahay kala kulmi laakiin xaaraan lama sadaqaysto adiga sadaqa kuma aha nacam haddaad toobad keento maalkaan iska bixi adiga sadaqa kuma ahana cid ilahay sadaqa u taatay sadaqa ansaxayde toobadkeenkay ka midta markaa toobad keento wixii xaaraan aho qof le la oqoon iska bixi haa markaasaad bixi kartaa markaas adiga sadaqa kuma ahana toobadkeenaa la yidhaha waad ka dhex bixin takhallusaa la yidhaha waad ka dhex bixin adiga ee adiga waxba sadaqa kuma aha waana waajib maal kasta ood haydoodan oqoon ciddii lahayd waa inaad bixido wax adiga sadaqa ay ku tahayna male toobadaada ku xihan toobadaada unbaa ku xihan laakiin xaaraan lama sadaqaysto marka shayga dayibka waxaa loola jeedaa xalaasha waa mid waa mid kan labaad waxa weeyaan shaygiisa min khiyaarihi marka min xalaalihi wa min khiyaarihi waxa aad haysato waxyaalaha ugu fiican wax ka bixi marka dayibaadka labadaasaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waxa weeyaan midkiisa xalaasha midkiisa fiican oo qaaliga ah wax ka bixiya marka badeecada sekada in laga baxsho ayadda culimmada aarkood halkaasi ku fasira wa mimaa shayna kiisa wanaagsan wax ka bixiya akhrajnaa lakum aan idiin soo saarnay min alardi dhulka aan idinkaga soo saarnay badarka dhulka aan idinkaga soo bixinayna midkiisa wanaagsan wax ka bixiya oo sekada ka bixiya masaakiinta ka quudiya wa mimaa hay kii wa mimaa shay wax ka midana waxa weeye wax ka bixiya waa mimaa shay wax ka midana bixiya akhrajnaa lakum aan idiin soo saarnay min alardi dhulka aan kaga soo saarnay walaa tayamamuu ha u qasdinine alkhabiia midka xun muxuu khabiid ku yahay khabiidka maxaa loola jeedaa waxa weeye wuxuu khabiid ku yahay xaaraannimo ha u qasdin waktina ha iskaga lumin amase waa radii waa xalaal laakiin wax qiimaa male ha u qasdinine markaad baxaydaan markaad sadaqa baxaydo shay khabiid oo xaaraana ha u qasdin hadda ka horna waa sheegnay khabiidka xaaraanta sariix kuma aha ee xaaraanna waa noqdaa shayga radi ahoo qiimaha aan lahaynna waa noqdaa ee mar kastoo khabiid leha xaaraan ma aha marka hadda labadii macnaba waa loola jeedaa shay khabiida ha u qasdinin oo najaas ha sadaqaysanina shay xaaraama ha sadaqaysano kan labaad shay aan qiimo lahayn oo radi oo liita ha sadaqaysanina ha u qasdinina khabiidkaasoo minhu maalka ka mid a tunfiquuna xaalo aad bixinaydaan ha u qasdinin tunfiquuna xaaladda aad bixinaydaan ha u qastinin wa can anas ibni maalik waxa lagu yidhaha radi allahu canhu qaal kaana abuu alxa abuu dalxa waa zayd ibnu sahal zayd ibnu sahal oo anas ibni maalik hooyadiis umu sulaym waxa weeye zawjkeedii weeye zawjkeedii weeye marka kaana abuu alxa wuxuu ahaa akar alansaari ansaari ninka ugu badan bilmadiinati xaalay ku sugan yihiin ansaar maalan xagga maalka maalkaasoo min naklin geetimireed ka ahaaday maal geetimireed a ninka ugu badan u ahaa beeraha timirta ninka ugu badan ansaar ayuu ahaa wa kaana waxaana ahaa axabba amwaalihi bayruuxaau wa kaana waxa ahaa axabu amwaalihi bayruuxaaa labadaasaa kuugu bannaan inaad axabu godo bayruuxaaa kor dhigto iyo bilcagsi mar midkaa rabtaad isim ka dhigan ka kalena khabaraad ka dhig laakiin xadiiska aakhirkiisa wuxuu xooga ayidaa in axabu la iska gudo wa kaana axabu amwaalihi adeerkay abuu dalxa maaliyaalkiisa kan loogu jacayl badan yahay ilayhi agtiisa bayruuxaaa ayay ahayd beertaas ugu jeclaa waxa maalkiisa ah oo dhan wuxuu ugu jeclaa bayruuxa wa kaanad waxay ahayd mustaqbilata almasjidi masjidka mid ka soo horjeeda masjidka ayay ka soo horjeeday masaajidka ayay ka soo horjeeday wa kaana rasuululahi rasuulka ilaahina wuxuu ahaa sala اlahu calayh wasalam yadkhuluhaa beertaas mid gada mid gala ayuu ahaa beertaas wuu geli jiray wa kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam yadkhuluhaa beertaas mid gala wa yashrabu waa cabi jiray min maain biyo biyahaasoo fiiha dhexdeeda ku sugan biyahaasoo dayibin macaan ceel biyo macaanoo ku dhex yaalla ayuu ka cabi jiray ka qofka dadka saaxiibadiisa beerahooda inuu tago biyo ka soo cabo waxa weeye waa wanaaga ceeb ma ahaan qaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi falamaa nasalad markay soo degtay haadihi aaya aayaddan lan tanaaluu gaari maydaan albira wanaagga iyo khayrka kaamilkiisa gaari maydaan xataa tunfiquu ilaa adbixidaan mimaa shay wax ka mida tuxibuuna aad jeceshiin saxaabadana aayaddii soo degtay iyo xadiiskii nabiga lagu soo dejiyaba siduu yahay inay ugu dhaqmaana ka go'need ee inta iska dhegaystaan ma tegi jirin diintoodu dhaqanay ahaydeen un waxa weeyaan un maqal iyo cilmi keliya ma ahayn jaa abu طalxa ayaa u yimid ilaa rasuulilahi rasuulka alle salى اlahu calيه wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow in allaha alle tacaalaa waa sarreeyaha yaquulu wuxuu leeyahay lan tanaaluu gaari maydaan albira kayrka kaamilka xaqiiqata albiri xataa tunfiquu ilaa adbixidaan mima shay wax ka mida tuxibuuna aad jeceshihiin wa ina axaba amwaalihi ilaahay sowma dhihin waxaad jeceshihiin waxaad ka mida inaad bixidaan wa ina axabba amwaali maalyaalkayga kan loogu jecayl badan yahay ilaya agtayda bayruuxa weeye kaasaan ugu jecela wa inahaa beertaasu sadaqatu waa sadaqo lilaahi alla dartiisan u sadaqaysa marka dhaqanka saxaabadu sidaas waa shayga ugu qaalisan ay u jecel yihiin ilahay dartiis ula bixi jireen oo adduunye uma quurin arjuu waxaan rajaynaa birahaa beertaas khayraadkeeda khayraadkeeda iyo wa dukraha kaydkeeda cindallahi alatiisaan ka rajayna beertaas khayraadkeeda iyo waxa weeyaan kaydkeeda allah agtiisaan ka rajayna fadachaa dhig nabiga subanoo beertaas fadachaa beertaas dhig yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow xayu meel alla meesha araaka lahu alla ku tuso meeshaas tiraa waa meesha ugu fiican in lagu bixiyo iigu bixi midaasuna waxay ku tusaydaa saxaabada waana cumar ibn khadaabna waad argteen kana waa aragnay saxaabada agarkooduna sidaasay yeeli jireen marka qofku wax sadaqaysanayo qof ahlulcilmi ah oo weliba naasix ah inuu kala tashado qof ahlulcilmi ah naasixna u ah oo uu aad meesha ugu fiican inuu kula talana uu rajaynaa uu rajaynaa marka uu sidaas maxaa yeelay dariiqyada wakti walba iyo sanad walba sadaqada meelaa ku ajir badan waxaa dhacda sanada meeshaan sanadan meel in lagu bixiya ay ajar badan tahay sanada kale inaysan ajar badnayn hadba waa baahida loo qabo sanad walba iyo wakti walba waxaa ugu ajar badan meesha logu ajar haddii masaajidii tiradii ka bateen dadkiina gaajo uu dhammaanaya masjidaan dhisayaa ma adan garan dantaada ajarkaagina ma taqaani haddii waxa weeyaan meeshaan aan isbitaal ku oolin masaajidkaas isbitaal inaad dhistaa kaaga ajar badan haddii waxa weeyaan aan meesha masaajid lagu tukado la waayo isbitaaladu meel kasta ku yaalin iyo dugsida masjidaa ku ajar badan haddii dadkii gaajo barka ugu wada hayaan u dhammaanayaan waxa weeyaan masaajidiina la heli karo inaad dadka masaakiinta sidaa ku ajar badan martidii meelay seexataa la waayey masaajidiina waa meel wax ku tukadaa lalaayay guri masjid waxaad dhistaa guri martiyo seexato waxa weeyaan gaaladiyaa meel kasta soo fadhiisatay shilin lagu jihaadaa la waayey ha ku dhisin dugsi masaakiin kalena ha siina jihaadka ku bixi maalinba baahida ugu darana ugu ajar badan maalinba baahida ugu daran ayaa ugu ajar badan baahida ugu daran ugu ajar badan marka nabiga sidaasu ugala tashaday faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu alay slam bakin bakin cajiib waa cajiib waa kelimatu tacajub waxaa ku bannaan in la yidhahdo bakin bakin in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo baki baki iyo in la yidhaahdo bak bak ilaa lix aa ku bannaan luqo ilaa lix luqo aa ku bannaan ayaa ku bannaan marka kulli midaad tidhaahdaba waa sawaab inaad tidhaahdo oo aad waxa weeyaan ba'da yada waa la kor dhigin xaadana waa la reebin marka bak ay noqon haddii kale ba'daa la kor dhigin xaadana waa la kasrin markii la kasriyana waa la tanwiinin ama wa tanwiintaa laga dayn marna waa la shidin shidkaa laga dayn lixdii waa kuwaas ama saddex gooro ba'da kor dhigan tahay xaaduna ay reeban tahay iyo saddex goor oo ba'du ay kor dhigan tahay xa'duna ay hoos dhigan tahay markii la hoos dhigana haddana in la shido iyo shidka in laga daayo waa ka badan tahay lixdaba lixda kaba badanba oo waxa weeyaan sideedna culammada gabalaa gaarsiiyey sideed sideed saas weeye marka bakin bakin waa la yaab waa la yaab oo wax aad loogu farxo weeye nabiga wuxuu yihi daalika maalkaas daalikada maalkan ka dambeeya lagu ishaaray waa beertii uu sadaqay daalika ay daalika almadkuur iska dhe kaas la soo sheegay maalin waa maal raabixi faa'iide alla ila kaas waa maal faa'iide maal faa'iide wey raabixu iyo raayixu labadaasaa ku bannaan waana noo imaan doonta imaam nawowi ayaa waxa weeyaan fasiri doona daalika maal madkuurkaas kaas la soo sheegay maalun waa maal maalkaasoo raabixun faa'iide waqad samictu waana maqlay uu yidhi nabigu maa qulta waxa aad tiri wa innii aniga araa waxaan arkaa an tajcalahaa inaad yeesho fi laqrabiina dadka qaraabadaada ha kugu dhow dhow taasna maxaad ka garatay qofka caalimkaa ee loo yimaado wax la weydiiyo waa inuu kula taliyo dadka sida ugu fiican ilahay agtiisa laakiin uusan fursada ka dhigan oo ka faa'idaysano ninkan anagaa naqan meelaha ku fiican anagaa ku baxaynin waxa weeyaan nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi meesha ugu fiicanoo ilaa uu weydiisay soo maahan qaraabadaada inaad ku waqafta ugu fiican waana silo waana sadaqo waana qaraabo xiriirin waana ajir oo sadaqo weeye marka taasaa la rabaa asna inuu u dadaalo qofkan ee uusan fursada sa uu gooni uga faa'iidaysta ka dhigan markaasuu nabigu yidhi araa wa inii aniga araa waxaan arkaa an tajcalahaa inaad yeesho fi laqrabiina dadka waxa weeyaan kuu dhow dhow faqaala abu dalxa wuxuu hi afcalu waa yeelaa yaa rasuul allahi rasuulka allow faqasamaha waa qaybiyey abu dalxa fii aqaaribihi qaraabadiisu u qaybiyey wa banii camihi ilma adeerayaashiisu u qaybiyey qaraabadiisii u dhowdhowaa ilma adeerayaashiisi uu kala gogoyey beerta ayagaasuu kala siiyey marka waa meesha ugu ficnayd jihaad ku bixi ma dhihin masjid ku dhis ma dhihin meel kale ma dhihin meesha qaraabadiisii wuu ka warqabaa nabiga baahida mar walba jirta ila waa joogaa markaas meeshaan iyo magaaladan uu joogo baahida maanta ugu fiican wuu yaqaan ayadii kula teliye cumar ibnu khadaabna nabigu muxuu kula teliyey isku wax kulama tali fiiri waqaf wuuy ilaa maalinkaasna baahida jirto nabigu wax ayuu dareema ayadana marka sidaas weeye muttafaqun calayhi qaala nawowi wuxuu yihi raximahullah qowluhu nabiga qowlkiisa uu yidhi sala allahu alay slam maalun raabixun maal faa'iiday ruwiya waxaa lagu wariyey fi saxiixayni raabixun oo ba'a iyo waraayixun oo ya bilbaai baa lagu wariyey almuwaxadati hal dhibica loo yeelay iyo wabilya iyo almufanaati laba dhibcood loo yeelay raayixun markaa tan kale macnaheedu waa iska cadyahayeen wuxuu ku yidhi waraayixun calayka ey macnaheedu waxa weeye raayixun waa kuula soo hooyanaa calayka korkaaga nafcin waxtarkiisa maal waa maal raayixun uu u soo hooyanayo calayka korkaaga nafcuhu rawaaxidaa laga keenay min arawxi laga keenay hooyaadka rawaax waa galabtii xoolo markay soo hoyaadayeen waa maal na korkaaga uu nafcigiis u soo hoyanayo wa bayruuxaau bayruuxaa xadiiqatu nakli waa beer timireed xadiiqatu naklin waa beer timir ah beer timir ah weeye wa ruwiya waxaa la wariyey bikasri baai ba'da in la hoos dhigo oo la yidhahdo biroy in la yidhaahdo biruxaa biruxaa iyo wa fatxihaa in la kordhigo labadaba waa la akriyey labadaba waa la akriyey baabun haadaa kanu baabun waa baab fii wujuubi amrihi ninka amridiisa waajibnimadeedu baab u yahay ahlahu eelkiisa islaamihiisa uu amro wa owlaadahu caruurtuu dhalay uu amro ehelada iyo caruurta caruurta dhe caruurta almumayisiina ee wax kala sooci kara iyo wasaa'ira man dad dhammaantood inuu amro fii raciyatihi mas-uuliyaddiisa ku sugan bidaacati illaahi daacada ilaahayna uu amro tacaala ilaahay waa sarreeyaahe wa nahyihim iyo ka reebiddoodu u baab yahay canilmukhaalafati inay khilaafaan sharciga uu ka reebo wa ta'diibihim iyo inuu eedbiyo wa mancihim iyo inuu ka reebo min irtikaabi manhiyin canhu shay laga reeba inay ku dhacaan baabkan wuxuu ka hadlaa ninka inay waajib ku tahay islaamihiisa caruurtiisa oo wax kala sooci kartoo gaartay xaddu tamyiis toddoba sano gaartay iyo qof kastuu mas-uul ka yahay addoommadiisa iyo waxa weeyaan kulli cidduu mas-uul ka yahay inuu amraa inay waajib ku tahay daacada alle oo uu amro tawxiidkii amro kula dadaalo baro oo salaadii amro kula dadaalo amro inay tukadaan oo soonkii amro oo baro oo kulli wixii ku waajibay uu baro oo uu amro wanahyin iyo inuu ka reebo inay khilaafaan sharciga alle oo wax yar iyo wax weyn sharciga inay ku khilaafaan uusan ogolaan iyo inuu edbiyo akhlaaqiyaadka islaamka uu baro akhlaaqda gaaladana ka fogeeyo ka reebo iyo inuu ka reebo wax alla sharciga ku dida inay ku dhacaanba baabun haadaakanu baabun waa baab fii wujuubi amrihi ninka amridiisa waajibnimadeedu u baab yahay ahlahu eeladiisa uu amro waa islaamihiisa wa owlaadahu caruurtiisa uu amro caruurta almumayisiina ee wax kala sooci karta iyo wasaa'ira man dad dhammaantood inuu amro fii raciyati mas-uuliyaddiisa ku sugan biaacati ilahi ilahi daacadiisa uu amro tacaala alla sarreeye waa nahyin iyo inuu ka reebo can ilmukhaalafati inay sharciga khilaafaan oo daacada ilaahay khilaafaan iyo wa ta'diibihim inuu edbiyo iyo wa mancihim inuu ka reebo min irtikaabi manhiyin canhu wax laga reeba inay ku dhacaan qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala ilaaha sarreeye waamur amar ahlaka eheladaada caruurtaada islaamahaaga dadkaad mas-uulka ka tahay amar bisalaati salaada amar wastabir calayhaa salaadana adugu ku sabar adugu ku sabar oo salaada tukashadeed adugu tukaydo iyo amridaa dadka amrayda labadaba aduguna ku sabar naftaada wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno quu ilaaliya anfusakum nafafyaalkiinna wa ahliikum eheladiinna naar naara naarka ilaaliya waa waajib quu amar weeye amarkuna wujuubu keena naftaada inaad naar ka ilaalidaa waajibay kugu tahay caruurtaada islaamtaada ciddaad mas-uulka ka tahayna inaad ka ilaalidaa waajibay kugu tahay si kalena ugama ilaalin kartide waa inaad barto waxa naarta lagu galo ood uga digto markaas oo tira waa kaasa waa ku baray taasaa naarta lagu gala haysku samayn shirkigii dhiiggii muslimka macaasidii zinadii tuugadii khiyaanadii beentii xantii heesihii xaaraantii kulli inaad barto ugana digto waajibaadkii iyo daacadii jannada lagu gelaayana aad barto oo tawxiidkii iyo salaadii iyo soonkii aad dahaaradii aad barto markaad bartana aad ku ilaalidood ku muraaqabidoo tiraa sameeya sidaasaad naart adna naftaada intaasaad uga ilaalin kartaa naarta waa inaad barato diinka alle aadna ku dhaqanto wa can abi hurayrata waxaa laga weriye radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi akhada waxaa wuxuu soo qaaday alxasan ibnu cali ibnu abi aalib radia allahu canhumaa gabadhii ee faadimahayda rasuulku wiilkii ay dhashay weeye tamratan hal xaboo timir ah tamirtaasoo min tamri sadaqa sadaqada timirteeda ka mid ah timirtii sekada aheed ee nabiga ila loo keeni jiray sekada markaasuu bixi jiray isagu cunima waa ka xaaraan markaasuu meelaha ku manaasibkaa ku bixi jiray marka sekadaas hal xaboo timiroo ka miduu soo qaaday fa jacalahaa wuxuu yeelay fii fiihi afkiisa afkiisuu geliyey faqaala rasuul lahi rasuulka alle wuxuu yihi sal اlahu alay slm ka ka uf uf tuf macnaha uf uf wey tuf ka tuf irmi bihaa tuur waryaa waa ka tuur halkaas marka maxaad ogaatay caruurta saqiiradaa xumaanta waa laga reebi la dhimaa saqiir waaye waxa weyan ha la iska daayo isaga waajib waxba kuma ahane xaaraan lama cunsiin karo caruurta la dhimaa iyaga waxba kaamaan xaaraan ahane wax alla waxa qofka weyn ka xaaraanta iyagana wa xaaraanay ka tahay ayaga marka wax ma kala oga saqiir weeye weligooday waajib ku tahay inuu ka ilaaliyo weligooda ayay waajib ku tahay inuu ka ilaaliyo marka caruurta waa in laga ilaaliyo wax kasta oo xaaraan amaa calimta miyaadan ogeyn uu yidhi nabiga annaa annaga waa nebi maxamed iyo ehladiisa laa na'kulu inaanaan cunin asadaqat sadaqada miyaadan ogeyn inaanaan sadaqada cunin muttafaqun calayh wa fii riwaayati waxaa ku sugnayd innaa annagu laa taxilu lanaa xalaal nooma ahan asadaqatu sadaqada wa qowluhu nebiga hadalkiisa uu yidhi kah kah yuqaalu waxaa la akhriyaa biiskaani ilkhaa khaada in la reebo wa yuqaalu waxaa la idhaha bikasriha in la hoos dhigo maca tanwiini oo la yidhaha kakhin kakhin wahiya kelimatu zajrin waa kana waa kelimad lagu canaanto lisabiyi saqiirka can ilmustaqdaraati waxyaalaha qurunka looga canaanto shay quruna carruurta marka laga celina kelimadda lagu hadlo wey marka uf uf alada caruurta marka oo laga celinayo qurunka marka kelimatu zajrin waa canaan kelimadeed lisabi caruurka looga canaanto can ilmustaqdaraati waxyaalaha la qurunsado wakaan waka wa kaana alxasanu xasano wuxuu ahaa radia allahu canhu sabiyan saqiiru ahaa marka curuurta saqiirada waa in laga reebo waxa weeyaan waxyaalaha xumaanta وعن أبي حفص وحلق ورع عمر ابن أبي سلمة عمر ابن أبي سلمة أبي سلمة مقع سؤال عبد الله بن عبد الأسد ربيبي رسول الله رسولك إلهي زوجتي سؤال بشي صلى الله عليه وسلم آه، عمر بن أبي سلمة وكويدي سلال أبي حفصة زوجتي رسولك رسول أم سلمة رشي أبيسنا وأبو سلمة هويدسنا وأم سلمة marka zawjadii rasuulka markuu dhintay abu salama ayaa rasuulku guursaday umu salama marka waa rabiibi rasuulillahi rasuulka ilaahay zawjadiisu caruurkii ay dhashay rabiib waxaa la idhahdaa islaantaada carruurkii ay dhashay radia allahu canhu allah raadi ka noqdee qaala wuxuu yidhi cumar kuntu waxaan ahaa ulaamun hulaaman wiil wiilkaasoo fii xajri rasuulillahi rasuulka ilaahay dhabtiisa ku koray xajriga waxaa la idhahdaa kilkisha iyo kelida meesha u dhaxayda marka rasuulka uu gurigiisu kusoo koraa loola jeeda haddere meeshaasuu saarnaan jiray gooni loolama jeedo kuntu waxaan ahaa qulaaman wiil wiilkaasoo fii xajri rasuulillahi rasuulka ilaahay dhabtiisa ku sugan wa kaanad yaddii gacantaydu waxay ahayd marka rasuulka markuu cuntada la cunaayo ama qof kale wa kaanad yaddii gacantaydu waxay ahayd tadiishu mid ku wareegta fi saxfati xeerad markii xeera lasoo dhigo cuntada la cunaayo dhinacaan ka qaado halkaas qudaar ka qaad halkaas hilib ka raadi xeerada afarteeda geesaan cuntada ka cuni jiray xeerada afarteeda gees aa gacanta hadda meel meeshii unu wax ila fiicnaada aan ku arko aan ka soo qaadanayo dhaqankaasna lama ogola mamnuuc wey markaad qof cunto la cunayda geeskaagaad ka cuni dhexdana hadda qof loo ogol yahay ma jiro inuu ka cuno ilaa lagu yimaado oo waa meesha barakadu kusoo degto waa noo imaan baabkeeda geesahana qof walba geeskiisuu leeyay dhexdana waa in lagu yimaado qofkii ku yimaadaa ka cun soo uma jeedi marka wuxuu idhi gacantaydu hadda dhinacay xeerada ka aadi faqaala lii rasuululahi rasuulka alla igu yidhi sala allahu calay wasalam yaa qulaamu yarow sami laaha bismi illaahi dheh horta marka cunto qofka cunaa intuusan gacanta la soo aadin bismillahi waa inuu yidhahdo ma ahan markaad gacanta gelidood afka soo qaadaydo bismillahi inaad tidhaahdo waa intaadan cuntada gacanta saarin saas intaad ka tahay bismillahi dheh kadib gacanta la-ah waa noo imaan doontaa iyadana xadiiska sidaas noo imaan doona insha allah inaan gacanta lala aadino bismillahi la hor yidhaahdo marka yaa qulaam yarow bismi illaah bismi illaah ilaahay magacow horta bismi illaahi dhe waa kul ku cun biyamiinika gacanta midigta bidixda in lagu cunaa waa xaaraan bidixda in wax lagu cabaa waa xaaraan qofkii midigta ku cuni karoo ku cabi kara hadduusan midig iyo bidix hadduusan midig lahayn waa ku cunin marka waa kul cun mimaa yeliika dhinaca ku xigana ka dhinac kale kama cuni karo qofka mar haddii la isugu daro marka maxaad ogaatay awaamirta waxyaalaha nawaahida oo xumaanta ah waa laga reebin saqiirka xadiiska horaad kusoo ogaatay kana maxaad ku ogaatay awaamirta waa la amrin saqiirka wax alla waxaa sharcigu amray mar hadduu mumayis gaaro waa la wada amr la dhihin asaga waa saqiir wax alla wixii sharcigu amray isagoo saqiir ah la amr oo laleeyahay samee samee samee waxyaalaha uu awoodo jihaadka loo dirima nabigu waa ka reebay cumar cabdullahi bni cumar markuu saqiirka ahaa sidaasoo kaleeto haddee wixii uusan awoodin waa saas laakiin wax alla waxa daacadoo kale jihaadka waa loo qaadin soo sooma anaan marin isagoo saqiira in loo qaadayo xataa jihaadka xajka xajka xajka in loo qaadayo aan ula jeeda waxa weya daacaadka waa la amri soonka waa noo imaan doontaa soon aa laleeyi soon aa laleeyi soonka waxa weeyaan cuntada qaabka loo cuno waa la barin barka sida loo xirto waa la barin wax kastoo daacaadkaas ah wixii uu awoodo waxa weeyaan asagoo saqiirah la amri wax kastoo xaaramaan asagoo saqiirah laga reebi mar hadduu wax kale garanayo markaa saddex amara nabigu siiyey magacalle inuu ku cuno midigta inuu ku cuno dhinaciisa inuu ka cuno famaa zaalad kama suurin uu yidhi markaa saxaabaduna diinka loo sheega dhaqan uu ahay sheeko uma ahayn iyo maqal un fiiri siduu ugu dhaqmay famaa zaalad kama suurin uu yidhi tilka taas dicmatii kayfiyada aan wax u cuno inay tahay masdarulhay-a la idhaah qaabka aan wax u cunaa sidaas inay tahay kama aanan suurin uu yidhi bacdu maalinkaas kadib bismi illaah aan dhihi jiri midigtana waa ku cuni jiray dhinacaygana waa ka cuni jiray dicma waa ficla waa masalhay-a famaa zaalad kama suurin tilka taas dicmatii qaabka ama kayfiyada aan wax u cuno inay tahay bacdu markaas ka gadaal markaas ka gadaal ay bacda dalika alamr amarkaas ka gadaal muttafaqu calayh wa tadiishu qaala nawowi wuxuu yidhi imam nawowi noo fasina alfaada qariibka wa tadiishu macnaheeda waxa weeye taduuru waa ku wareegi jirtay fii nawaaxi saxfa xeerada dhinacyadeeda وعن ابن عمر وعلى وري رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وحيد سمعت رسول الله رسولك إلهي أيام مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه كلكم متكستو إن كمل راعي وإلالية إلهي لا مسؤولية صاري أو وحراعي wa kullukum qof kastoo idin ka mida mas-uulu waa la weydiina can raciyatihi wixii uu ilaalinayey oo la raaciyey alimaamu madaxweynuhu raaci waa raaci wa mas-uulu waa la weydiin can raciyatihi dadkii uu mas-uulka ka ahaa wa rajulu ninku raaci waa raaci fii ahli ehelkiisuu raaci ka yahay dadka gurigiisa jooga islaamtiisa carruurtiisa raaciyuu ka yahay wa mas-uulu waa la weydiin doonaa ilaahay wejigiisa can raciyatihi raciyadiisii shacabkiisii dadkii mas-uulka ka ahaa islaamtiisa carruurtiisa inuu tawxiidkii baray sunnadii baray xaqii baray uga digay xumaantii waajibkii iyo wanaaggii amray waa la weydiin doonaa walmaratu islaamtu raaciyatun waa raaciyad fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisay raaciyad ka tahay oo la raaciyo ilaahay raaciyey wa mas-uulatun waana la weydiin doonaa can raciyata raciyadeeda inay gurigaas daacad u aheed aamin ku aheed xifdiday nafteeda maalkiisa sirtiisa carruurtiisa wlkhaadimu adeeguhu raaci waa raaci fii maali sayidihi sayidkiisa maalkiisuu raaci ku yahay oo ilaahay raaciyey oo mas-uul ka yahay wa mas-uulun waana la weydiin can raciyatihi wixii uu mas-uulka ka ahaa waa la weydiin fa kullukum dhammaantiin raacin ayaa tihiin mid wax ilaalinaya wa mas-uulun waana la weydiin can raciyatihi wixii la raaciyey oo uu ilaalinayey muttafaqun calayh wa can camar ibni shucayb waxaa laga wariyey can camar ibni shucayb ibni muxamed ibni cabdilaahi ibni camar ibni caas wey cmr ibn شhucayb ibn mحamed khalaas waa saxaabiga marka can camar ibn شhucayb ibn mحamed ibn cabdilahi bn camr bn caas cabdilaahi bn caas marka can camar ibn شhucayb waxaa laga wariyey can abiihi aabbihiis شhucayb wuxuu ka wariyey can jadihi awowgiis oo ah cabdulahi bn camr bn caas ilaa شhucayb iyo awowgiisa cabdulahi bn camr bn caas شhucayb aabihiis ila waa mxamed mxamed oo aabbaha can jaddi awoogiis oo cabdاllahi bn camr bn caas radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam muruu amra owlaadakum carruurtiinna bisalaati salaada amra walxaalhum ayagu abnaau sabcin toddoba sano jir ay yihiin toddoba sano markay gaaraan carruurta salaad waajib kuma ahan laakiin qofka dhalay waajibay ku tahay inuu amro masaladaas ogaada kulli qofkii dhalay waajibay ku tahay weligay waajib ku tahay inuu amro carruurkana waajib kuma aha kulli waa saas muxaramaadka asaga ku dambaabi ma hadduu sameeyo laakiin qofkii mas-uulka ka ahaya ku dambaabi hadduusan ka reebin qofkii mas-uulka ku ahaa waajibay ku tahay inuu ka reebo xaaraanta salaada inuu amraana waajibay weliga ku tahay saqiirkaana waajib kuma ah waa inaad saas u kala fahantaa wadribuuhum carruurta ku garaaca calayhaa salaada walxaal hum abnaau cashirin toban jir ay yihiin toban hadday gaaraan waa lagu garaac waajibna kuma ahna lakin aday waajib kugu tahay garaacidda laakiin garaacid daran maahan waa darban hayra mudarixin garaacid aan darnayn de markuu qaangaar hadduu tuka diidana qurtaaba laga goyn qurtaa laga goyn adigu ka goy mayda lakin dawladdaa ka goy karta adugu carruurkaada hadduu tuka diida kama goy karta qof kalena kama goy karta imaamka muslimiintaa raba inuu qurta qoodha ka gooyo macnaha madaxa inuu kow ka siiyo wadribuuhum carruurtii ku garaaca calayhaa salaada walxaal hum abnaau cashirin toban jir ay yihiin wafariquu carruurta kala geeya baynahum dhexdooda filmadaajic makaanu jiifyaalka labada carruur hadday toban gaaraan wiil iyo gabar layslama seexi karo labada wada dhalatay layslama seexi karo dad ajnabi kale ah isdhex jiifa iska daa iyaga labadaa wada dhalato isku aabbiya hooyadaa lama wada seexi karo mar hadday toban gaaraan haddii ilaahay kuu waasiciyey mid boqol jiif mid boqol hadday cidhiiri kugu tahayna mid walba salli ama gogashiisa meel gooniya u dhig laakiin hal gogolo layskulama seexi karo u fiirso dee alla kuu waasiciyey mid boqol gooniya seex hadday cidhiiri kugu tahayna qolka laftirkiisa midba dhinac gogol u dhig laakiin hal gogolo layskulama seexi karo iyagoo toban gaari wafariquu kala geeya baynahum dhexdooda fi lmadaajici makaanu jiifyaalka xadiiثun xasanun waa xadiis xasana rawaahu abu dawuuda wariy biisnaadin xasanin waqad xasanahu albaniyu fi saxiixi jaamici sagiir وعن أبي ثريا وحا لغا وريي صبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله رسولك الله وحيري صلى الله عليه وسلم علموا برا الصبي صقيرك وأمر وواجب إن أدبرتا الصلاة صلاة لسبع سنين تضبا سنة آه تضبا سنة مركو جرى برا واضربوهم قراءة عليها صلاة كو قراءة ابن عشرين toban sano midka jira ibna cashir siniinadle toban jirka ku garaac xadiiun xasanu waa xadiis xasana rawaahu abu daawuuda wariyey watirmidiyuna waa wariyey wa qaalat tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasanun xadiiun xasanu waa xadiis xasana wa lafdi abi daawuud wuxuu ahaa muruu amra asabiya saqiirka bisalaati salaada amra idaa balaqa markuu gaaro sabca siniina toddoba sana markuu gaaro salaada amra وصححه الألباني في صحيح جامع الصغير والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قف أيها سكان لأنه نقضى سجاد